بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin oo dib u dhigay maxaabiistii sahaynada ay wareejin lahaayeen maalinimada sabtida ee toddobaadka soo socota sheegayna in cadowgu uu jebiyey qaar ka mid a shuruudihii heshiiska donald trump madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka oo ku hanjabay inuu furi doono wuxuu ugu yeeray albaabada jaxiimada goodis adagna u diray kooxaha muqaawamada filistiin sheegayna inuu dhaqaalaha ka jari doono urdun iyo masar haddii ay qaabili waayaan qaxootiga filistiiniyiinta ee khaza laga barakicinayo xilli wasiirka arrimaha dibadda qaahira uu ku sugan yahay washington shiinaha oo la soo baxay qorshe hor leh oo uu taageero ugu raadinayo damiciisa dib u soo ceshashada taiwan ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda oo marxaladda labaad ee wadahadalka khaza miiska soo saaray shuruudo adag oo uu doonayo inuu heshiiska ku fashiliyo midooda yurub oo hanjabaad hawada u mariyey maraykanka kadib tallaabooyinka canshuuraha ee uu wada trump dalalkii ugu tuunka weynaa nidaamka tamarta korontada aasiya oo shaaciyey in ururkaasi isaga baxeen haddaba tani dhabarjab miyay ku tahay ruushka iyo belaruusiya maxaan ka naqaannaa cudurka kansarka ee halista badan noocyadiisa iyo sida ugu muhiimsan ee looga hortegi karo qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد waa hagaag waa maalinimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muddo toddobaadii ah oo magaalada khaza ay martigelisay degganaasho islamarkaana uu ka hirgalay heshiis xabad joojineed iyo mid maxaabiis isdhaafsi ah ayay kooxaha muqaawamada filistiin waxay habeennimadii xalay sheegeen in sahaynada aysan ka soo bixin shuruudihii heshiiska islamarkaana ay jebiyeen qaar ka mid ah qodobada abu cubayda ayaana sheegay in sidaa darteed ay dib u dhigi doonaan maxaabiistii sahaynada ee qorshuhu ahaa inay wareejiyaan maalinimada sabtida ee toddobaadka soo socota waxa uu sheegay in ciidanka gumaystaha ay ku xadgudbeen dadka shacabka ah ee ku sugan magaalada khaza sidoo kalena ay dib u dhigeen wakhtigii la doonayey in shacabka ay dib ugu laabtaan waqooyiga qidaaca iyaguna ay weli ku taagan yihiin qodobada heshiiska ayna sii wadi doonaan haddii uu cadowgu ka soo baxo ballamihii la galay haddii uu buryana iyagana ay dhankooda tallaabooyinkan qaadi doonaan maamulka netanyahu oo u muuqda mid doonaya inuu jebiyo heshiiska magaalada khaza ayaa durban la soo degdegay in kooxaha muqaawamada filistiin ee iyagoo heshiiska ka baxeen maalinnimadii shalay ayuuna dooxo waxa uu u diray wafdi aad u hooseeya oo uu doonayo inuu ku carqaladeeyo wadahadalka marxaladda labaad madaxweynaha dowladda saliibiyadda ee maraykanka donald trump oo ka falcelinayey tallaabadii ay muqaawamada qaadeen ayaa isagoo kibir isbadaya waxa uu sheegay inuu furi doono wuxuu ugu yeeray albaabka jaxiimada islamarkaana u goodiyey muqaawamada haddii maalinimada sabtida laba-iyo tobanka duhurnimo ay sii deyn waayaan dadka ay gacanta ku hayaan waa siduu hadalka u dhigay trump intaa keliya kuma ekeysana wuxuu dhanka kale soo hadalqaadiyey qorshaha lagu doonayo in lagu barakiciyo shacabka magaalada khaza isagoo dhanka kale u goodiyey dowladaha urdun iyo masar oo uu sheegay inuu ka jari doono dhaqaalaha haddii ay qaadan waayaan awaamirtooda oo ah in shacabka reer khaza dhulkooda ay martigeliyaan si magaaladaasi loogu wareejiyo sahaynada maraykankuna uu ku doodayo in isagu uu ka dhigayo dhul uu leeyahay trump ayaa toddobaadkan gudihiis mar kale waxa uu ka dhawaajiyey in khaza ay iibsanayaan balse su'aasha la qariibsaday ee in badan la isweydiinaya ayaa ah waayo cidda khaza laga iibsanayo iyo cidda iibinaysa dhulkeeda arrimahani oo dhammi ayaa imaanaya iyadoo kooxaha muqaawamada filistiin ay sheegeen in maalmihii lasoo dhaafay ay isha ku hayeen axdaasta iyo isbedelada dhacaya waxayna muqaawamadu sheegeen in iyaga keliya ay yihiin cidda maamulaysa qidaaca khaza markii dagaalku uu dhammaado aysanna aqbali doonin in shacabkooda la barakiciyo sahaynadana ay muddo tobanaan sano ah la soo dagaalamayeen aysanna aqbali doonin gumaysto kale oo doonaya in dhulkooda xoog uu ku qaato dhulka daanta galbeed toddobaadyadii lasoo dhaafiy oo keliya ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa ka barakiciyey dad ka badan afartan kun oo qof taas ayana falanqayaashu ku tilmaameen tallaabo kale oo loogu gogolxarayo si daanta galbeed loogu biiriyo dhulka kale ee yuhuudda xoogga ay ku haystaan si gebi ahaanba khariiradda filistiin ay u noqoto mid ay deggan yihiin dadka yuhuudda ah gebi ahaanbana laga barakiciyo shacabka muslimka ah trump waxa uu sheegay in magaalada khaza ay ka barakicinayaan shacabka reer filistiin lacagta lagu dhisayo ay bixin doonaan dowladaha dawaaqyadda carbeed ayna ku qasban yihiin dhowaanna uu socdaal ku mari doono mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom wasiirka arrimaha dibadda dowladda shiinaha ayaa socdaal ku maraya qaar ka mid ah dalalka qaaradda yurub iyadoo dhanka kale xukuumadda biijin ay bilowday dadaalla diblomaasiyadeed oo dowladaha caalamka ay uga dhaadhicinayso in muhiim ay u tahay dib u soo ceshasada taiwan iyo midaynta wixii ugu yeertay dhulweynaha shiinaha qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan jaraa'idyada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan maanta ku soo qaadan doonnana waxa uu noqonayaa shiinaha oo qaaday ololo ballaaran oo uu taageero ugu raadinayo mashruuciisa dib u hanashada jasiiradda goonigoosadka ah ee taiwan sida uu daabacay joornaalka the ekonomist ee ka soo baxa dalka ingiriiska xukuumadda beijing ayaa wadda qorshe ballaaran oo ay waddamada caalamka uga dalbanayso inay ku garab istaagaan damaceeda ah in mar kale ay dhulka shiinaha ku soo darta jasiiradda taiwan taasoo tobannaan sano ka hor ka hoos baxday nidaamka shiinaha haddana garab istaag buuxa ka helaysa dowlada uu horboodaya maraykanka waxaa loogu waramayaa in ilaa hadda siddeetan iyo sagaal dal ay taageereen damaca shiinaha ee ah dib u hanashada dhulka taiwan lamana shaacin waddamadan magacyadooda iyo halka ay dhacaan sababo jira awadood dhanka kale ololahan ay xukuumadda beijing wadda ayaa la sheegay inuu yahay mid diblomaasiyadeed halka dhinaca kale ay maraykanka iyo xulafadiisa halgan ugu jiraan sidii ay taageero ugu noqon lahaayeen taiwan iyagoo middaas ku xanuunjinaya dowladda shiinaha markan iyo qodobka xiga xubinta benyamin netanyahu oo qorsheynaya in wejiga labaad ee heshiiska xabadjoojineed uu gudbiyo qodobo dhammaantood aysan marnaba aqbali doonin kooxaha muqaawamada filistiin si keliya uu burbur ugu yimaado heshiiska sida uu daabacay wargeeska yuhuudda ee yadiico daxranood madaxa sahaynada ayaa doonaya in guddiga dhexdhexaadayaasha uu u gudbiyo shuruudaha wadaxaajoodka wejiga labaad ee heshiiska kuwaas oo sida muuqda aysan sinaba ugu oggolaan doonin kooxaha wax iskacaabinta filistiiniyiinta sida xogta jariiradda lagu sheegay waxaa shuruudahan ka mid ah in hoggaanka kala duwan ee muqaawamada laga saaro gudaha khaza in la baabi'iyo codadda militari ee mid ka mid ah guutooyinka ugu muhiimsan ee kooxaha muqaawamada filistiin iyo in si guud hubka looga dhiga iska caabinta filistiin iyo sii deynta dhammaan maxaabiista yuhuudda ee ku jirta xabsiyada haddii intan la fuliyo waxay saxiifaddu sheegaysaa in netanyahu uu soo afmeeri doono dagaalka haddii aanan la ogolaan qodobadan oo aanan sinaba suuragal haddaba ugu muuqan ee uu damacsan yahay madaxa sahaynada ayaa dhanka kale lagu waramayaa in gumaystuhu uu doonayo inuu ballaariyo wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojineed oo haddaba lagu guda jiro si loo sii wado isdhaafsiga maxaabiista tan oo xitaa ah mid adag oo kala doorasho ah waa midda koowaadee in yuhuudda ay ku laabtaan xalad kale oo dagaal ama inay aqbalaan shuruudaha ay wataan kooxaha muqaawamada filistiin waxaase lagu waramayaa haddii xitaa sahaynadu ay aqbalaan middan dambe oo ah inay u hoggaansamaan shuruudaha muqaawamada ayaa lagu waramayaa in ay burburin doonto saldannada netanyahu sababtoo ah xubnaha midigta fog ee xukuumadda benyamin netanyahu ma doonayaan in mar kale ay sameeyaan tanaasul hor leh midowda yurub waxa uu diyaar u yahay in saacad gudaheeda uu kaga falceliyo haddii maraykanku uu canshuur xoogani kala kulmo waxaa sidaas lagu bilaabay warbixin uu daabacay wargeyska barvada hogaamiyaha jarmalka olof sholz ayaa sheegay in dalalka yurub ay heegan buuxa ugu jiraan tallaabo walba oo dhaqaale oo uga timaada dhanka nidaamka cusub ee maraykanka haba ugu horraysay canshuurta xaddaafka ah ee uu waayahan dambe trump saarayo waddamada ugu waaweyn caalamka mar sholz la weydiiyey midowda yurub haddii uu qaadi karo tallaabo xooggan oo si deg deg ah u saamayn karta maraykanka ayuu ku jawaabay ha waan qaadi karnaa tallaabadaas weliba saacad gudaheeda taasoo ka dhigan in ururku uu markan dhakasho ugu jiro tallaabooyinka maraykanka hadalkan uu jeediyey hogaamiyaha jarmalka ayaa dabcan waxa uu muujinayaa sida dalalka galbeedka ay xaaladoodu u tahay mid heegan ah iyagoona filasho xilli walba ugu jira dharbaaxooyinka uga imaan karaa dhanka xukuumadda washington dalalka estoniya latfiya iyo lithuaniya oo markii ugu horreysay ka baxay nidaamkii tamarta korontada ee ay la wadaagi jireen ruushka iyo belaruus isaguna waa qodob kale oo aanu ku milacsan doonno xubinta wargeysyada sida ay baahiyeen jariirado fara badan oo ay ugu horreyso washington times dalalka estoniya latfiya iyo lithuaniya ayaa si kama dambays ah waxay daaha uga rogeen in wixii hadda ka dambeeya ay xiriirkii dhanka tamarta korontada ee kala dhexaysay waddamada ruushka iyo belaruus ay markii ugu horreysay si guud ahaaneed u jareen tan iyo xilligii sofiyeedka waxay sidoo kale dalalkan shaaciyeen inay ku biirayaan yurub inteeda kale waana tallaabo in muddo ah ay sugayeen dhammaan dalalka loolanka kula jira xukuumadda moscow waxaa sidoo kale lagu waramayaa in middan ay caalamka u tahay isbeddel weyn oo ku soo wajahan isdhexlidda nidaamka tamarta yurub iyo sida waddamada xubnaha ka ah nato iyo ruushka ay u kala fogayn doonaan xaaladahan dhowrka ah ee isbarkan gunaanadkii waxay warbixintu sheegaysaa in tani ay timid in ka badan soddon sano kadib burburkii midowda sofiyeetka waxayna soo afjartay xiriirkii nidaamka tamarta ee baltig ee saliidda iyo gaaska kaasoo in muddo ah ay hoggaanka u haysay dowladda ruushka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubintoo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan imminkan idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qeybihiisii dhexana waan isla maraynaa iyadoo dowladda ruushka ay u muuqato inay lumisay saamaynteedii militari ee suuriya haddana waxay si xowli ah u ballaarinaysaa dhaqdhaqaaqyada gobolka saaxilka iyo saxaraha galbeedka afrika xukuumadda moscow ayaana hub casri ah u rartay dalka mali kaasoo wada shaqayn militari iyo mid dhaqaalala leh tan iyo markii militariga ay talada la wareegeen sannadkii sida ay tebiyeen warbaahinada faransiiska intii u dhexaysay sagaalkii janaayo ilaa kowdii febraayo waxaa la arkayay hub tiro badan oo gaaray saldhig militari oo ku yaala maali kuwaasoo ay ku jiraan saldhigyada ciidanka xukuumadda bomaako iyo sidoo kale saldhigga boqol iyo koowaad ee ciidamada fagnar sawiro lagu qaaday dayax gacmeedka iyo kuwa ay baahiyeen warbaahinta maxalliga ah ee waddanka ayaa muujinaya in toddoba iyo tobankii janaayo ay saldhigyada maali soo gaareen in ka badan boqol gaadiid dagaal oo casri ah sidoo kale waxaa la arkayay dhismo ballaaran oo lagu sameynayo saldhig ciidanka ruushka uu leeyahay kaasoo ku yaala agaarka garoonka diyaaradaha boomaako hal kilomitir iyo barna u jira saldhig kale oo ay leeyihiin ciidanka maali wargeeska limonde ee faransiiska ka soo baxa ayaa sheegay in qalabkan ciidan uu yahay kii ugu ballaarnaa ee ruushku uu siiyo maali tani markii ay bilaabeen iskaashiga sannadkii laba kun kow iyo labaatan waxayna isugu jiraan taangiyo dagaal kuwa ciidanka xambaara gaadiidka sawaariikhda laga gamo iyo sidoo kale gaadiid gaashaaman oo fara badan sawirrada qaar ayaa muujinaya in gaadiidka qaarkood ay ku qoran tahay calaamadda hej taas oo muujinaysa in laga yaabo in lagu soo isticmaalay gobollo kale oo ka horreeyey maali ruushka ayaa diiradda saaraya maali maadaama dalkan uu ahaa kii ugu horreeyey ee iska fogeeyey faransiiska lana macaamilay awood kale oo caalami ah dalkanna wuxuu noqday kii ugu horreeyey ee isaga baxay isbahaysiga g f saaxil taas oo muujinaysa go'aanka siyaasadeed ee boomaanko ee ah inay ka fogaato faransiiska iyo reer galbeedka si ay u hesho taageero militari oo ka baxsan reer galbeedka waxay heshiis la gashay ruushka si ay u helaan hub fara badan iyo in ka badan toban milyan oo dollar bishii oo lagu bixiyo ciidanka fagnar kuwaas oo la dagaalamaya kooxaha goonigoosadka iyo sidoo kale mujaahidiinta bishii janaayo moscow waxay shaacisay abuurista ciidan cusub oo loogu magacdaray faylaqa afrika kaasoo beddel u noqonaya fagnar ciidankan cusub ayaana u dhexayn doona afartan kun ilaa konton kun oo dagaalyahan kuwaas oo ka howlgeli doona waddamo ay ka mid yihiin maali burkina faso neger libiya iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe jariiradda limonde waxay xustay in hubkan cusub ee ruushka u yimid xilli ay dhacday dowladdii bashaar al asad ee suuriya taasoo muujinaysa xidhiirka ka dhexeeya faragelinta ruushka ee gobollada kala duwan bukafaalooda arrimaha ciidanka laguna magacaabo army roconation ayaa sheegay in weli aan la caddeyn cidda sida rasmiga ah u leh hubkan hase yeeshee waxaa la saadaalinayaa inuu yahay hub uu ruushka u diyaarinayo ciidankooda halkii ay la wareegi lahaayeen ciidanka maali warbixin hore oo soo baxday bishii oktoobar ayaa tilmaamaysay in xukuumadda moscow ay dhisanayso saldhigga cusub oo militari oo ku agyaala saldhigga boqolkoobytobanaad ee boomaako halkaas oo la sheegay inay ku yaalaan dhismayaal waaweyn oo qaabili kara boqolaal askari iyo hub fara badan shaniyo tobankii janaayo madaxweynaha militariga maali asimo guwata ayaa xusay in dalkiisa uu samayn doono warshad hubka soo saarta taasoo qayb ka ah wuxuu ugu yeeray xornimada militari ee dalka warshadaas ayaana soo saari doonta rasaasta hubka fudfudud kuwa culculus gaadiidka dagaalka iyo qalabka militari ee laga maarmaanka ah dowladda ruushka ayaa sii ballaarinaysa saamaynteeda gobolka saaxilka iyadoo adeegsanaysa awood militari iyo taageero dhaqaale oo la siiyo dowladaha uu xidhiirka la leeyahay maali waxay noqotay xarunta ugu weyn ee ruushka uu ka howlgalo halkaas uu hub casri ah uraray islamarkaana uu ka dhisayo saldhig cusub inkastoo xukuumadda moscow ay si weyn u taageerayso bomaako haddana ma jirto xasiloonu buuxda iyadoo weli ay socdaan dagaallo culus oo u dhexeeya murtasaqadaasi iyo mujaahidiinta hubka faraha badan ee ruushku keenay dalkan ayaana sidoo kale muujinaya loolanka weyn oo uu la galay reer galbeedka gaar ahaan faransiiska oo horey halkan ugu lahaa saamayn xooggan oo heer gobol ah maali ayaa u muuqata mid isku beddashay furaha ugu weyn ee istaraatiijiyadda ruushka ee afrika iyadoo noqotay xarun laga ballaariyo saamaynta moscow ee gobolka saaxilka inkastoo putin uu bixinayo taageero ciidan oo xooggan haddana dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta ayaa weli ah caqabadda koowaad ee ku horgudban sidoo kalena ay dhammaan ku fashilmeen dowladihii reer galbeedka ee dalkan kaga soo horreeyey
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك maxaan ka naqaannaa cudurka halista badan ee kansarka noocyadiisa iyo sida ugu muhiimsan ee looga hortegi karo warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir kansarku waa cudur halis ah oo ka dhasha koriinka aan la xakamayn ee unugyada jirka unugyada yaryar ee kansarku waxay bilaabaan inay si xaddaaf ah u qaybsamaan taas oo keenta inay samaysato burooyin saameyn ku yeeshaa qaybaha kale ee jirka waxaa cudurkani leeyahay noocyo kala duwan kuwaas oo lagu kala saaro iyadoo la eegayo hadba meesha uu ka yimaado sidoo kale waxa uu leeyahay calaamado lagu kala garto waxaana ay ku xidhan yihiin nooca uu yahay iyo halka uu ka dhashay hase ahaatee qaar ka mid ah calaamadaha guud ee kansarka waxaa ka mid ah daal iyo tamaryeeri sidoo kale waxaa jira astaamo kale oo ay muhiim tahay in la ogaado oo la xidhiira cudurka haddaba waa maxay kansarka waa kan doctor maslax oo aan arrimo la xidhiira cudurkan iyo noocyadiisaan wax ka weydiinay kansarka waxaa loola jeedaa mid ka mid ah tiro badan oo cuduro ah oo lagu tilmaamay inay soo koraan unugyada aan caadiga ahayn ee u qaybsama si aan la xakamayn karin islamarkaana awood u leh inay soo buuxdhaafiyaan oo ay baabi'iyaan unugyada jirka ee caadiga ah inta badan kansarka wuxuu awood u leeyahay inuu ku faafo jirka oo dhan kansarka wuxuu leeyahay noocyo badan oo gaaraya ilaa iyo boqol nooc dhakhaatiirta caafimaadka iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa soo aruuriyey noocyada kansarka uu u kala baxo waxaa la sheegaa ilaa saddex nooc kansarka inay ugu waaweyn yihiin nooc ugu horeeya oo ah oo loo yaqaano solid cancer kaasoo ah noocyada fudfudud ee kansarka islamarkaasna siddeetan ilaa iyo boqolkiiba ay yihiin unugyada iyo tishueska nudayaasha inay u badan yihiin inta badanna waa midka ugu badan siddeetan ilaa boqolkiiba dadka ay ka sheegtaan waa nooca solid kansarka inta badan nudayaasha jirka ayuu ku faafa waxaa xiga nooc la yidhaahdo blood cancer nooca ku dhaca dhiigga aad iyo aad ayuu u badan yahay inta badanna wuxuu ku dhacaa qararada iyo unugyada iyo qayb ka mid ah maqaarka jirka iyo nudayaasha midka saddexaad waxaa la yidhahdaa mixed cancer waa mid isku jir ah wuxuu isugu jiraa qaybo ka mid ah unugyada dhintay iyo qaybo ka mid ah xibnaha muhiimka ee jirka bani aadamka sidoo kale waa mid ka mid ah cudurrada kuwooda ugu halista badan gaar ahaan waddamada qaar oo ku badan yahay ayna u dhintaan dad badan halka kuwo kalena ay la nool yihiin waa kan doctor maslax oo sii sharxaya kansarka waa sababaha labaad ee ugu badan ee adduunka loo dhinto researches ama baaritaano caafimaad ee la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ka badan laba milyan oo dad oo ku nool adduunka daafihiisa inay la nool yihiin cudurkan baaritaano la sameeyey sanadihii lasoo dhaafay ayaa lagu ogaaday lix boqol toban iyo kow kun oo dad inay u dhinteen sanadihii lasoo dhaafay afar meelood meel ayuu dadka inta badan ayuu qabaa cudurkan kansarka halistiisana wuu leeyahay run ahaantii noocyada ugu badan ee kansarka ee dadka ku dhaca ayaa ugu horeeya nooca kansarka naasaha ku dhaca sidoo kale waxaa jira kansarka ku dhaca sambabada sidoo kale waxaa jira kansarka ku dhaca qanjirka brostateska ragga sidoo kale wuxuu kaloo ku dhacaa kansarka mindhicirka dabada ama colorectalka loo yaqaano sidoo kale waxaa jira kansara noocyo badan oo jirka qaybihiisa kala duwan laakiin inta ugu badan ama commonka caanka ah oo dadka ay u badan yihiin waa inta sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ogaano waxyaabaha sababa cudurka kansarka iyo calaamadaha lagu garto kansarka waxaa keena isbedelo ku dhacay d n a-ga ama hidisadaha unugyada gudahooda kaas oo d n a-ga gudaha unugyada lagu xiraa tiro badan oo ah hidasidaha oo mid kasta uu ka kooban yahay tilmaamo badan oo uu sheegaya unugyada wax ay qabanayaan iyo sidoo kale sida ay u korayaan oo ay u qaybsan yihiin khaladaadka marka ka dhexdhaca ama ku jira tilmaamaha waxay keeni karaan marka inay unugyada ay joojiyaan howshooda caadiga ah waxaana laga yaabaa marka inay u ogolaadaan in ay unugyada uu kansar galo oo markaasi uu ku faafo calaamadaha oo inta badan lagu arko dadka xanuunkan kansarka qaba ayaa ugu horeeya qofka in lagu arko qandha joogto ah u badan xilliga habeenkii qofka inuu iska dhaco ama dhacsaal laga dareemo qofka inuu ka tago cuntada iyo raashiinkii cunaya inuu ka tago sidoo kale qofka in lagu arko dhidid habeenkii inuu isku dhidado xanuun joogto ah oo aan kala go' lahayn qofka in lagu arko sidoo kale nabra yaryar oo jirka ka soo yaacayo ugu dambayntiina adkaanaya in qofka lagu arko isbedel oo aan xaddi lahayn oo zaa'id ah qofka in lagu arko jirkiisa miisaanka inuu ku dhaco sidoo kale isbedelo xagga maqaarka ah qofka in lagu arko ama maqaarka oo jaallo noqda ama mugdi noqda ama soo gaduuto ama nafro yaryar oo kalarkooda caddaan iyo madow isugu jira in lagu arko sidoo kale qofka in lagu arko nafro aan bogsanaynin ama aan raysanaynin muddo dheer nabar qofka inuu isaga yaalo sidoo kale qofka in lagu arko isbeddel xagga caloosha iyo mindhicrada iyo kaadihaysta in lagu arko sidoo kale qofka in lagu arko qufac dheeraaday oo aan dhammaad lahayn iyo neefta qofka oo dhibto iyo naqaska iyo laqidda cuntooyinka qofka marka kansarka uu ka galo hagga dhuunta iyo caloosha iyo mataqaanaa neefmareenka codka qofka oo isbedelo ama cod oo sida habeeb oo kale inuu yeesho xagga dheefiidka inuu ka dareemo qofka raaxadaro ama cillado joogtaha inuu ka dareemo cuntada kadib markuu qofka cuntada cuno murqa xanuun iyo kalagoosyo xanuun oo joogta ah qofka inuu isku arko dhiig ama mataqaanaa nabar oo dhiig joogta ah wado qofka inuu isku arko mararka qaar saxrada qofka inuu ku arko dhiig ama xaakada qofka inuu dhiig ku arko sidoo kale wuxuu isku arkaa qofka nabarka oo faafaaya jirka qaybihiisa kala duwan ku faafaaya islamarkaasna aan bogsanaynin oo iska soconayo qofka inuu isku arko tani waxay ahayd warbixin aan ku qeexinay wax ka mid ah cudurka kansarka ee qaybta ka ah kuwa ugu khatarta badan ee cudurada ku dhaca bani aadamka waxaad insha allah nooco kaloo la xidhiira cudurkan kansarka aad ku maqli doontaan warbixinada aan kaga hadalno caafimaadka ee barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى